mankaasu jiilaalkii buu joogaya waa kow hoos buu dhacaya hadba waa daadanaya sagaarada sagaarada iyaa had iyo goor ku soo ururta markaasaa lagu dabtaado hareerihiisa iyaa la dhigaa dabinka iyo hoostaba mankaasay ku soo ururaysaa bahashaas mankaasu markuu dhammaado waxaa soo baxaysa caleentii yaa misna soo baxaysa oo bedel bedelkaas magool madoobaa soo baxaya waa kow markaas mankaa ee ubaxaa ugu horeeya iyo qabcadu way wasocdaan marka kurtunkaa yari soo baxa ee fininka yara aada lodo haamaha marka la lulo ee kuwa geela weliba intay markay cagaarayaan ay socdaan wax intaa leego kurtun haanaa soo baxaya kaasaa ubax noqonaya ubaxaa markuu soo baxo firfinkaasu soo baxo yuu ruxunaya wuxuu noqonayaa ubax ubaxaasa sogaya calee dhimbu noqonaya wuxuu noqonaya cabeeshaasu noqonaya markaas waa engegaya markaa uu engego qabcada marka saddex nooc baa loo cunaa saddexdaa nooc loo cuno mar curdin ahaan baa loo cunaa waa kow saddexda geedba qabcay soo saaraan geedka kan la yihahdo dimcadku yaalaa qabca ma leh oo waa nin yaroo koraayo oo wadaxdiisu hadday ku muddo lagama kici karo waa khatar marka ay qabcadu timaada waa markuu ama damal noqda ama durugsa yahay labadaa geed markay qabcadiisu marka ay engegto waaba la kaydiyaa waa la dhigaa markaasaa la kala dilaacshaa inaynaha ku jiraa laga guraa markii inaynaha laga guro waxaa isku soo haraa labadii jeex ee qabcada ahaa markaas dadka reer galbeedku wayba tumaan goortay tumaan tumaan tumaan tumaan oo budeeyaan iyay caano ku darsadaan oo suba ku darsadaan oo sidaa u cunaan dadna wuxuu sameeyaa iyadoo sideedaa isaga ah iyay iska calashadaan oo cunaan oo waa macaan waa kow waxaana la yidhaahdaa geedkan waaba dawaa'i oo maxaa ku jira ameebaha geedka qabcada cunaa dadka qabcada cunaa ameebuhu kuma dhasho yaa dadku yidhaahdaa isagaa dilaayo geedka ka layihahdo dimcadkana haddaad ka dhiirato maydhaxda haha buu leeyahay hahadaasu ameebahay dishaa iyo yaridkee dishaabaa la yihahdaa sida gumarta cadayga looga goosto yaa dimcadkana caday looga goosta markaas wuxuu leeyahay isaguna yaridkuu baabi'iyaabaa la yihahdaa geedkan waa geed aada u nafac badan maydhaxdiisana intaas ay sheegeen mar waxaa laga dhigtaa tirtiray oo sida qararada yaa maydhaxdiisa loo sameeya mar hadday xali kuu noqonayn waa la feedhaa daahiyada aqaladaaba laga lugaaba markaasaa la geliyaa xoogaa asala markaas waaba lagu tirtirta ha markaas waxaa weeye geed aada u qiimi badan xididadiisa sidaa u daahir u sheegayay mar qaytaraan baa laga dhigtaa sida tagaloolka mar dhigahaa lagu samaystaa mar haddii ladmaayo ee qaarkood inta laysku lalmaaneeyaabaa gadow laga dhigaa oo ma jabaan yaalaa ma jabaan waa la ishamaanay xadhigiisuna waa sidaas oo kale geela inta la calaaliyo la calaaliyo la calaaliyo baa maraq looga dhigaa inta la feedhaa baa geela lagu maraa oo haddii ladmaayo lagu hagaajiya isagana saya cashan midigaha la yidhahda war dambeedee warasha horaadee warasha haddii ladmaayo midiglisee haddii ma saas lagu yidhahda oo waa maydhaxdiisa isaguna marka geedkan waxaa weeye nafciisu dhinac looga kacaba waa ood wanaagsan yahdo oodiisuna meesha caashan haddii ladmaayo la saaro zag bay ku noqotaa oo daldaloolo ma leh wuxuu leeyahy oog rogo iyo mid baa saas u baxo oo markaasaa laga dhigaa oog rogo oo waa dhirta aada u wanaagsan ee waagii hore lagu nafci jiray laakiin waktigan xaadirka ah dhirtaa aynu ka sheekaynaynaa loo dhamay dhulkii ay ka bixi jireen haddaad aragtaan waa wada nabaad guuray oo xilliyaashii baa isbedbedelay oo dadkii baa xumeeyey oo waa la kaydin waayey oo waa la jaray oo waa la gubay oo dhuxul baa laga dhigay oo wixii oo dhanbe haddaad golalkii ka bixi jireen aragtaan waaba dekan deg maxaa marhaba doonyaa laga rabtaa waxbaa laga sameeyaa dhuxushii baa la gurtay waa la baabashay dhirkii oo dhan dhulkeena waxaan ba ka baqaya waadha inuu nabaad guur noqdaa intaasaan kaga baxayaa waxa weeye intaan siciid gaarinin waxa weeye geedkan quraca la yidhaahdo horta maga inuu da-o yahay magaciisaas maga- eragaasaaba yaab leh oo oo oo qurac rac ah dhaqa dhawaaq ah ayaa culimada onolojiga ama culimada afka baara ay ay ay- ay ay ku sheegaan inuu inuu inuu yahay kosheed uu raacsan yahay afkii ma siin ko ee sida u baxo isku diida malihi ee waxa la yidhi waxay yidhahdaan in dadka aada ugu koorgala waxay yidhahdaan lix bilood wuxuu leeyahay miro iyo xay ilaa uu qubca dhaco oo waxay tahay guga awalkiisa ilaa laga gaaro xagaaga dhamaadka waxaa laga waa la nafacsadaa waxaa laga nafacsanayaa miro xaygaa laga bilaabo ilaa qobcada ay ku dhamaanay waa koo dayrta awalkeedana geedka u horreeya oo oo min bixiya haddaa roob di'in hataa isagoo caleen buu bixinaya awaal buu ku bixinaya dhulka biyo qabadka ah man buu bixinaya ama qadow ayuu samaynaya caleentiisa annagu waxaan u naqaanaa dayo annagu markaa ninka aniga iska soo caleentiisa waxaan u naqaanaa dayo waxaan u dhahnaa qadowna waa dhahnaa dayana waa qadowna waa dhahnaa marka dayrta awalkeeda habar arida ayuu caleen bixinayaa wajiinaha oo dhan qabow ka soo soo dhaco isagoo caleen waa leeyahay lix biloodna caleen buu leeyahay lix biloodna miro iyo ubax iyo wax buu leeyahay horta geedku waa geed yaab leh lixda bilood inta kale waxaa suurtooday inayn wada caleen wada sidi karin hadday haddaan doogdin isaga hadday abaarta xataa meen buu bixinaya wuxuu gaarayaa ilaa guga laga gaaro caleen buu caleen buu haynaya dayrta ilaa guga laga gaaray guga ilaa xagaaga dhammaadkiisana miruu hayaa oo lamida laga guranaya marka waxaan ku rajinayaa hadda nasciid ayaan ku rajinayaa
waa mahadsan ee, Axmed. geedkan aad baa loogu dheeraaday ee, waxaana wacan ee, dheeraanshahaas loogu dheeraaday waxa weeye ee, een, ficnaanta uu leeyahay ama taariikhda uu leeyahay oo hadda la leeyahay laysku hayo ilaa saddex boqol oo sano ama siyaado ayuu jiraa laak- ama sh- ama saddex kun aa laleeyahay ayuu jiraa laleeyahay ee, ayaa ugu wacan in lagu dheeraado hadalladaas eh, hadalkiisa iyo sheekadiisa anugu waxaan geedkan eh, sida uu u baxo waxa weeye marka hore sida loo sheegay waxa weeye eh, geedahan haddii laysu eeg eego kuwa dhinacaas eh, ka baxa waqooyi iyo kuwa halka ka baxa xoogaa waxaad moodaysa inay kala duwan yihiin halkan waa ka baxaa quraca oo waa aqabka eh, geedka la yidhaahdo Eh, aha. marka uu baxa eh, wuxuu leeyahay qodax aada u fara badan oo dheer dheer markuu de dhexe gaaro eh, ayuu wuxuu bixinayaa eh, qodaxdii yaraanaysaa isbedelaysaa eh, habka u baxayay wuu bedelaya waa ballaaranaya oo ballar buu baxaya marka hore taagnaan buu baxaya laakiin marka dambe ballar buu baxaya kor u dheeraan maayo siduu u badan yahay Eh, ballarkaas ayuu ballaarto wuxuu bixinayaa qodax yar yar oo kan cadaada oo kaleeto ayabaa ku hadha siduu u badan yahay markuu eh, gabowga soo galo laakiin marka hore qodaxdu waa la soconaysaa intii waktiga Eh, miraha bixidiisa iyo ubaxa iyo caleentiisu eh, dhirta tan ee ah quraca galoolka damalka eh, sarmaanta cadaada caleemahoodu dhirtaas oo dhan waa iswada shabahayaan haba kala waaweynaadeen Eh, jerinka waxaas oo dhanba way is shabahayaan caleentooda haba kala waaweynaatee laakiin way iswada shabahaan caleentooda marka isagu quracu sida loo sheegay madax buu leeyahay madaxdiisa waa tan hadda laga sheegayo taariikhda adag leh ee uluu leeyahay oo waa tan laga goostaa oo hab badan loo sameeyaa Eh, waxa weeye eh, hangoolada iyo daabka lagu daabanayo eh, godinta ayuu leeyahay oo laga isticmaalaa wax waxaas oo dhan ayaa laga isticmaalaa Eh, markaan usoo noqdo xagga miraha oo aad moodid xoogaa mirihii eh, bixidooda in xoogaa eh, eh, lagu dheeraaday mirahu sida loo sheegay waxa weeye eh, geedkan wuxuu soo bixiyaa eh, wax yar oo kuusan ayuu soo bixiyaa marka uu mi- xay- xayga bixinayo xoogaa yar bay soo dheeraanayaan in wuxuu u dilaacayaa xay xaygaasu marka meesha kuma dhigane ul yar oo dhuuban oo meeshii u haysa buu leeyahay haygaasu marka uu dilaaco laba nooc buu noqdaa Eh, mid waa iska dhacaa oo salkiiba kasoo go-a oo iska dhacaa midna meeshii uu ka haysay eh, xayga caddaa ayaa waxaa kasoo baxda baashan eh, qodcada ah way sidaysaa iyadoo oon boolaaban bay soconaysaa miro yar bay leedahay inta ay curcurada tahay oo ay jilicsan tahay eh, waa la cunaa dadku waa cunaa xooluna waa cunaanin markii ay jahayrto oo adkaato oo miro iyo yeelatona dad xooluhu waa cunaan lain laakiin dadku ma cuno oo waa xoogaa kharaarna waa yeelanaysaa hahna waa yeelanaysaa oo saas dadku ma cuno markay qallasho ayaa dadku u soo noqdaa cunitaankeeda cunitaankeeda markii qalasho ayaa loo soo noqdaa sida loo sheegay ee miraha laga ridaa waa la tumaa markaas qof walba siduu rabo u cunayaa Ee, een, qodcadeedii halkaas kaga haraya caleentu waa sida loo sheegayo waxa weeye xilli xilli ayuun bay leedahay xilligaas sida uu dhega weyn u sheegay waxaad leedahay ee, waa wax ee, ku socda ee, xilli ma waxaad arkaysaa waktiga ama caleen kale aad ka waaysaa geedkii oo iska engegni ku haraya meesha aan caleen kale lagu arag qobca lagu arag xay lagu arag muddo yar markuu joogo fax buu leeyahay caleen buu soo wada saaraya marka waa xilli wuxuu wax ku sameeyaa oo kaga dhacaan wax ku soo baxaan mid kale baa jirta oo aan la taaban oo ah xabagta xabag buu bixiyaa aada u fara badan xabagtu waxay baxdaa waktiga xagaaga bay buugeedku xabagta bixiyaa xilliyada kale ma leh xagaaga waktiga guga ay- ayay bixiyaa xagaagaas waktigiisa hore iyo guga ee, dhexdiisaas ayaa la isticmaalaa xabagtiisu marka waxa weeye laba nooc bay isaga baxdaa geed xabagtiisu aad iyo aad bay umacaan tahay oo haddaad dhanamisid waxaa isleedahay malanba oo xoo waxaad moodaysaa markay meesha ku taalayo hooga yaroo kuusan iyo mid aad moodaysa inay karkarayso oo sida xumbo ahaan ugu dheehan bay bay weeye waxayna leedahay eh, macaan aad iyo aad u siyaada midina waa iska caadi oo waa iyadoo kuusan bay soo baxdaa waxa weeye eh, waa xabagtaas caadiga ah labadaas nooc bayna ay xabagta uga baxdaa markii ay weynaato geedkii weynaado sidii eh, uu sii socdo waa marka uu da- tagaa damalka inuu damalka noqdo kolba magacii wuxuu isku bedelay qurac buu ahaa laakiin damal buu yihi marka magacaas anigu wuxuu isku bedelay ma aqaana laakiin waa labadaa magac siday isku bedeleen markii qurac buu ahaa qurac weynaaday hadduu ahaa damal siduu ku yimid aniga waxaad moodaysaa halkaa damalka iyo quracu inay ma eh, habka eh, dhali ahaan inay israacsiisan yihiin laakiin labadeedoo kala gooniya inay ahaayeen eh, eh, inay yihiin oo sida galoolka iyo si ay yihiin baan anigu u qaadanaya sababtoo ah damalku eh, wuxuu ka baxaa meelaha qaarkood buu ka baxaa uma badna dhulka maaragtay eh, badidiisa laakiin quracu meel walba waa ka baxaya Eh, sida damalku u dheeraadana eh, uma dheeraado dherarka siyaadada ah oo aada u fogaada ma leh laakiin damalku wuxuu dherarkiisu aadayaa ilaa dhowr boqol oo mitir buu tegaya aad buu u dheeraada marka halkaas magacaas iyo in eh, bal damalka iyo siday isu bedeleen baan isugu bedelo oo bal aan ugu noqdo eh, axmed nuur sida ugu gudbiyo eh, fooqe baraale
odayaashu aad bay wax uga taabteen say isu bedelayaaniin marku ay ku sheegeen qurac iyo iyo iyo iyo damal iyo durujo ay ku sheegeen marka horeeyaa baa daahir afkar shacab ku bilaabay way isbedbedelaan waa
horta eh, bahalkan la yidhaahdaa asalkiisiba wax waliba magac keliya bay marka hore leeyihin mid matan waxaad ka eegtaa qadhoonta magac qadhoomeed midna waa saddex nooc waxaad eegtaa xagarka marka hore waa xagar waana saddex nooc oo midba nooc buu noqonaya quraca kanaad arkaysaa marka markuu magaciisa hore waa qurac wuxuu ka bilowday dimcad waa markii uu soo baxayay dimcad buu noqday ama sidii saabaha ku soo baxay xitaa marka geed la gooyo quraca oo u weynaa ee uu soo baxayo dimcad buu noqonaya ah, waa yaraanaya oo waxaa soo baxaya cashalaama curdina oo dheeraynaya oo qodaxdoodii wata markaas dimcadkaas uu ka baxay dimcadkaas marka wuxuu dabalkii markay ku rogayaan saddex qaybood baa jira qaybi waa buur qaybina waa banaan qaybina waa tog wuxuu u badan yahay marka damalku dhulka togaga ah ayuu u badan yahay ee biyaha badan leh wuxuu kaloo markaa raacaa dhulta iskugsata ee galoolka uu ku yaalla ee quracu uu ku yaalla ee yucubku ku yaalla ee magaranaysaa lebigu ku yaalla ee magaranaysaa kaymaha isruuriya ee salkaas caashaan rayskii raadhijaha hoose uu sii qoyan yahay damalku halkaana waa ka baxaa laakiin sida qaalibka kama uu baxo buuraha iyo bannaan midna damal kama noqdo ee geedka markaas ku bataa bannaanka waxa weeye dimcadka iyo duruj duruju marka muxuu noqonayaa qodax ma laha wuxuu la eg yahay sida eh, qansaxa oo kale wuu ballaadhanaya markuu ballaarto wuxuu u badan yahay gollaha iyo meesha caashaan sidaa midigtaas oo kale dhirteeda gaagaaban yuu noqonaya waa ballaadhanaya sida sidaas sidaas u ballaadhanaya qodaxna ma leh waa kow dimcadka wuxuu dheer yahay dhirta kale isagu ilayn irbada ma ayna ahaanse intaan laynoo imanin irbada inoo imanin intaynu qorro iyaynu dharka ku tulan jirno irbadaynu ka samaysan jirno qodaxda ah iyada ah aa dimcadka ah laakiin damalka iyo iyo iyo durujaha midna irbad ma uu laha laga samaysto ee waxaa laga samaysan dimcadka marka wuxuuna isu bedelaa meeshii dixa oo aad biyuhu ugu badaya cashan biyuhu ay socdaan lahad yagoor dix biyaha ku dhow iyo kaymaha waaweyn ee sida hawlkaas oo kale sidii la arki jiray isbuuriya rayskuna uusan hore uga dhammaanin taasna damalku uu ka baxaa laakiin dhulka kale banaanka iyo buurta sidaas uusan uga baxin saasay isu bedelaan siciid su-aashaada haddaan uga jira isu bedelaan waana ka baxaya
quraci waanu ku dheeraanay aad iyo aad baan ugu dheeraanay waana geed aad iyo aad i qiimo leh ko waxaan u gudbayaa geedka la yidhaahdo ruuxo Eh, ruuxo ama rooxo ninbaa nebi allow ninbaa afkaa kugu ammaanyaye waxaan marka u horreeya waxaan ku horumarinayaa dhega weyn
rooxadu waa geed midho guduudan bixiya markay bislaadaan guduudan dhirtaanay isku martaay gooni uma baxdo taana lagu u aqaan
waxaana u badan tahay dhultaa uun korkeeda oo meel kasta ahaatee togagaa iyo dhulkaa nuga biyo qaba nugaasha ah iyo dhulkaas iyo arlada togaga iyo waxaas u badan tahay midho guduudan bay bixisaa sida saarkaanay dhulka isugu martaa geed hijle la yidhaahiyay ugu badan tahay sida aan anigu ku arkay marka geed saawis ridin midhahaas markay bislaadaan unbaa dad gurguranaya oo cunayaan arkay rooxada haddii run la doonayo laakiin wax nacsi saa usii ridan oo u badan male rooxada birtuun bay ka baxdaa isku martaa
runtii waa geed aad eh, yar oo laakiin waa macaan badanta haddii loo eego markaad cunaysa dhirta ugu macaan ayay ku jirtaa waxaan ku celinayaa ninka la yidhaahdo daahir faashin daahirowba ruuxada geedkay ka baxdo iyo say u baxdo iyo faa'iida ay leedahay iyo
ruuxa faa'iido weyn ma leh oodna ma leh waa dhirta dhirta isku bar marka unay bislaato yay midho guduudan leedahay oo la cuno markaa tilmaan uunbaa laga qaataadoo wixii qurux lagu shabahayo uunbaa la yadaa wax aynkaasoo aad rooxo la diiray moodo mataal uunbaa laga qaataaye wax nacfiyay waddankeena ku kordhisaa ma jiro ood male geed weyn maaha midho wanaagsan oo la cuno ma leh laba saddex xabadood ubaad ku aragtaa unoo dabadeedna guduudan oo oo uu dadku cuno sidaasaanay maaragtay dhirta qaayaha u siile aanay ahayn markaa dabadeed intaasubayna kaga filan ba ila tahaye inoo qabo markaa mid kale
waa sida uu sheegay daahiro qarshe saas nafac badan male laakiin quruxda dhinaca quruxda loo qaataa iyada oo ay ku nafac badan tahay oo gobnaha gabyo iyo aad aad iyo aad ugu dheer geedkaas sheeg sheegideeda Eh, waxaan usii gudbayaa ruuxo aan dhaafno waxaan u gudubnaa eh, geedaynu haddaayay geedaynu haddaayay wax ka sheeg sheegnay Eh, aan moodaya inaad ka hadasheen oo ahaa geedka la yidhaahdo garaska garas waxaan ku horraysiinayaa siciid siciidow eh, garaska isu diyaari Eh,
garasku saanan u gudbin garaska waxaan rabaa baashii rooxada inaan in yar kaga sii daraa taasoo ah waxtarkeedu geed adayg maaha oo geed saa usii daahaya maaha sida loo sheegay laakiin waxa weeye eh, waa markii ba qof baahani uu helo waa yaanyada oo kale sida yaanyada loo isticmaalaa waana mina macaan tahay waa hadda mireedu isaga wanaagsan yihiin xooluhuna way cunaanin eh, dadkuna waa cunaa haaduna way cuntaayo shimbiraha iyo waxaas waa lagama suga dembio nin baa hadda eh, gebiye intuu miraha cunay gebiye gabay ku daray wuxuu yidhi haddaan ruuxa cunay gaajo waa raran cadaabeede marka waxay kutusaysaa inuu maaragtay eh, nafaqa ay leedahay eh, maaragtay waxtara taas halkaasaan kaga sii gudbo intaasaan kusii daraya Eh, darayga eh, garaska eh, raalliga ahda garasku waxa weeye geedaha eh, dhulka oomanaha ka baxa ayuu weeye Eh, haddii adeegtidna waxa weeye geed aan aad taa hawada sare ugu bixin ee meel dhexe dhererkiisu yahay caleemo balbalaaran buu leeyahay oo aan saa u waaweynay laakiin eh, caleemo eh, dhiglada oo kala ah ayuu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay eh, eh, qodax ma leh qodax laguma arko wuxuu bixiyaa miro mirahaasu waxa weeye wax ka adkaysan badan noocyo badan baa ay u baxaani laakiin kulleyba adkaysinkoodu markii eh, waa la isticmaalaa dadka soomaaliyeed waa kabsadaa la waxa weeye adayga eh, marka la isticmaalayo waxaas ma garasba baa la yidhahdaa waa laga adayg inay geed adayg tahay ayuunbaa lagu xisaabaa ama miraha ha noqotay ama geed ahaan baa ha noqotay wuxuuna u badan yahay dhulka eh, oo manaha ah eh, ayuuna u badan yahay oo ka baxaa waa mahadsan
eh, garaska waa geed yaab leh oo lagu oo waxaa waaye dhirta abaaraha lagaga gudbo waana geed ka geed aada u faa'iido badan anigu kolba saan u arkaayo haddaan eh, doodda wax ka qaato garas wuxuu leeyahay miro mirihiisa laba siyood baa loo cunaa waxaa waaye mar ko ay bislaadaan mirihiisa ayaa waxaa dub gududan bee dubtaa gududan baa laga cunaay oo iska ruuxraaji siiyey Eh, waa la diirtaa inta la diir dubtaa gududan ayaa laga cunaa oo waa iska ruuxraajiso maalin waa lagu gudbi karaayo ama gaajo maalin ku haysay waa laga gudbi karaa lakin wax taa usii ridan ma aha waxa waaye faa'iido kaluu leeyahay wuxuu leeyahay mirihiisa waxay ku jiraan nin geed gal ah galkaa waxaa ku jira guduud baa ku jira xuub cad baa kasii xiga xuubka cad baa markaasaa waxaa tegaya geedka la yidhahdo laba dhambal baa loo tegaya waa garasa labadaa dhambal oo saa isugu degan oo meel ay waxay ku leeyihiin sarma yar ku leh labadaa dhambal baa la qaadaya waa la karinaya marka la kariyo aalaaba marka la karinayo wuu- wuu daahaa karadkiisa karadkiisa waxaa la yidhi subaxii haddii la saaro subax halka saaco haddii la saaro galab waxaa laga qaata maalin dhan ayaa labiyo toban saaco ama eh, haddii la karinayo maanta dhan haddii la karinayo sidiisii u ahaanaya marka waxaas waxaas magaras baa waxaa loo yidhi weeye karistiisa ayaa aada u daahda aada iyo aada u daahda markaasaa dadku eh, sa- waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo markii uu bislaado ayaa la cunaa waa lagu abaar baxaa wuxuu la mid yahay sida galleyda oo kaleeto meesha ay galleyda u gasho dadka ayuu u galaaba marmarka qaarkood yani cunno quutul qaalib weyn buuba noqdaa haddii saa loo karsado ay- ayuu ayuu ayuu galaa haddii eh, dadka casho loo siiyo haddana xoogaa caanaa iyo ama xoogaa hirbaa iyo cunaya loogu daro waa abaarka bax ayuu leeyahay dhirta lagu abaar baxo ayuu ka mid yahay oo weliba aad iyo aad loogu daaho oo dhirta aad iyo aad faa'iido badan ayuu geedkaas ku jiraa kow Eh, waxa waaye waan la doonaayo saheelaan ahaan baa loo doonaayo isagoo dhirta weliba dadku ay interesaarayaan inuu gurisiisa ay aada u doontaan weeyo oo la kaysadoo la dhigto ayuu ka mid yahay isaga iyo canjeelka iyo geedkan la yidhahdo aan doon in la yidhahdo daragaba eh, berdahaba labadooduba Eh, saddexdaa geedba waxaa loo doontaa waa la kaysadaayo waa la ururiyaa goonna loo ururiyaa Eh, waxaan ku celinayaa ninka la yidhaahdo eh, warkii eh, eh, Faqi buraale oo halkaa gacan ka taaga eh, eh, daahir faqarshe oo halkaa gacan ka taagaaye daahir farshe bal
mahadsanid geedkan la yidhaahdo garaska bal markiisa hore waatay inoo ahayd shardi inaynu geedka nooca uu yahay sheegno geedkaasi waa dhirta la yidhahda geed madowga waana geed abaareed waana geed goor walba horta caleen leh waxaanu ka baxaa dhulka cara guduuda ah kama baxe eh dhulka buuraha ah iyo dhulka waqooyiga xiga ayuu ka baxaa hadh weynna waa leeyahay jirid weyn waa bixiyaa cidda dhira qoraha ay waxbay ka qorataa weelka iyo waxaa lagu manaafacaado marka xagga midhihiisa loo yimaado sida axmed nuur sheegay midho tiro badan buu bixiyaa midhahaasu kolka ay bislaadaan galka sare iyo iniinta inta udhaxaysa ubax guduudan oo macaan buu leeyahay oo la cuno markaasaa midhihii la waraa iniintii hoose waa la qallajiyaa marka la qallajiyo yaab dabadeed waa lagu gurayaa xashimo ama jawaano ama waxayn kaleetoo kale ah waa dhirta horta kaydka gasha marka horta balyaan loo qaadanin geed fudud inuu yahay waxaa la yidhi soomaalidii hore saddexda faruuran baa abaar lagaga baxaa bay yidhi saddexda faruuran yaa lagaga baxaa oo waa maxay waa geela iyo kulanka iyo garaska geedka kanu sida uu u karsami waayey yuu dabadeedna waa qiimo ku jira raganimadiisa weliba ragga kariyey way soo dhaafeenoo wax u caado ah baa la yidhi laba goor in biyo laga daadiyo oo biyahaasu labada goorba ay yidhiin qadhaadh daybaaq ah marka dambe oo uu jilco ee biyo kale lagu kariyo wuxuu iska noqonayaa macaan badan ma leh laakiin qadhaadhkii baa ka ba'aya iidaan baa lagu daraa subag baa lagu daraa caano waa lagu daraa sokor waa lagu daadiyaa markaa dabadeed qofka calooshiisa kama baxayo wuxuu noqonayo qof hilib geel cunay oo kale ma aanan hubo sida ka kale inuu yahay laakiin kan kale isaga kulanka la yahda waaba sharbad sidanoo kaleana isna loo kariyaa intan in leeg baa laba goor biya laga qubaa markaas sidaasoo kale looga shaqeeyo caano geel haddaad ku dhanto waa dhirta la gaataa ee dabadeed lagu dacarbaxaa ee cudurrada badan ka dawada ah ee dadka reer magaalaha lala raadiyaa oo lay waninka kulan u doona haddii aad dhowr kiilo iibsato oo lagu kariyo oo aada cunto oo aada caano geel ka daba cabto
waa dhirta dabadeed qofka la doonaya in lagu daweeyo dadka badhida caba iyo subaga gorayada iyo waxaad arkaysa waa ka wada qaalisan yahay garasku waxaan ku malagelaya inuu saasoo kale ula qiimo yahay waana geedkaas dee ku oolaanaya weligiiba haddaad doonto meesha doontana u safri karayso oo aan xumaanayn markaa dabadeed ma qurmayo waa iska qalalaya dabadeedna qalaylkiisi unbaa la karinaya sida aan u aqaanaa anigu geedkaa la yada garaska waa kaa waxaasaad moodaa soomaalida qaarkeed inay ka faanayso oo wiilkii geela ku heshay wuxuu yidhi markaad guran tahay geed la yari garas oo aan gobi cunin yaanu guranaa oo ku gaadhnaa markaa dabadeed geedki inuu geelaba ka dhalinayo waa adiga arkay waa geed qiimo badan bal anigu intaa ayaa kaga baxayaa geedkii la odhan jiray garaska iyadoo geed uu ammaantiisa la dhammayn karo aanu ahayn ee dhirta qiimaha waaweyne wixii aynu midhaayeen ku sheegaynay uu dhaafsiiyey oo kisiba gaadhay halkaasaan kaga baxayaa
daahir si aad u macnaysay waa aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay geedkan garaskan horta geed qiimo yar maaha bal wuxuuba la tartamayaa digirta iyo geleyda iyo buuba la tartamaya ma maleeyahay yacni ma waxaa jira marmarka qaarkood haddii la kariyo karintiisa marka la karinayo anigu wax badan baan ka qayb gala karintiisaas waa la kariyaayoo digsigaa lagu shubayaa ama ah, mal baa lagu shubayaa ama waxaa lagu shubayaa dhari baa lagu shubayaa marka biyaha hore dambas baa lagu daraa dambas dambasa ayaa lagu daraa markii biyaha hore dogooto biyaha dambaska ku dhaqaabaa damba isna laga shubayaa laga shubayaa markii laga shubaabaa biyaha iyo dambaska waa laga daadinaya waa la dhaqaaya marka la dhaqaabaa biyo kale lagu shubaya biyo madow oo kalaa ka dhacaya biyaha madowba gooto laba biyo saddex biyo laqo ayaa misna biyo kale lagu shubaya biyaha saddexaad ayaa wax ka soo baxaya biyo waxba ka macaan ayaa kasoo baxaya oo aad moodo kuwa yicibta oo kale sida yicibta oo oo kale ayaad eh, eh, buu markaa u noqonaya markaa dadka sonkorta iyo haysta hadday sonkor ku daraanin si kaluba noqonaya waxaan ku noqonayaa ninka la yidhaahdo fiqi buraale oo geedkaas saa uga tegi mayne bal fiqi buraalow adiguna geedkaas la yidhaahdo garaska ku noqo
horta geedkaa la yidhaahdo garaska waxaa inoo dhibaato ah markii hore suu ahaan jiray iyo maanta sida ay dhirteenu tahay maxaa yeelay waagii hore waxay ahaan jirtay dhirtu waa kala qaybsanaan jirtay marka dagaalada loo socdo ama xooluhu kaa guran yihiin ama aad sadcaalba u socoto waxaa la odhan jiray war meesha aynu sii maraynaa qaraab ma leedahay haddaadan wax jecsina markaa wadanin betel baad aragteenoo hilibka waxna markaas la joogaa bay cunidooda ku wanaagsan yihiin waxna dhigaalka dambey ku wanaagsan yihiin markaas marka la yidhaahdo hilibka aashaansolayga ee guduriga la yidhaahdo oo aynu la cunaayo jawaanada lagu gurto waa marka caashaan ama duulaanka loo socdo ama caydhba la yidhahdoo la soconaayo oo meel fog loo socdo yaa loo qaataa markaas dadkan maanta joogaa garan maayo dhirtaasna waxay gasho iyo waxay gudoomadi hase ahaatee bahalkan la yihahdaa garaska la yihahdaa haddaan dib ugu noqdo waxa weeye dhirta aan qaraabka hore ahayn laakiin marka raandiiska leh maxay dhirta mad qaarna markaasba waa la cunaa qaarna raandiis baa laga dhigtaa dambe oo kayda bahalka kan la yihahdaa marka garaskii isagu qaraabkiisa hore waxaa weeye haddaad hesho intaad diirto intaadan gaadhin beerkiisa aadan gaadhin labada dhambal kale ah yaa sidaa aad u sheegteen uu leeyahay markaad dubka kore aad tuurto ka ku xiga yaa bacaankaas yar ee guduudka a laga cunaa waa kow beerkiisana markaa waa la kaydsadaa sidaa aad u sheegteen wax waliba waxay leeyihiin hab loo bisleeyo marka habka loo bisleynaya ininihiisaas caashaan ah sida yicibtoo kale ah ama kulankaoo kale ah waxay leeyihiin uskag fara badan uskagaa haddii aan laga maydhin oo laba saddex goor intaan la maydho aan la hagaajin ma wanaagsanaado laakiin marka diirka laga qaado ee la maydho ee misna la maydho ee mar saddexaadka la kariyo ee aada loo kariyo waxaa weeye dhirta kaydka loo dhigta lana cunaa markaas markaad bislaysato aad iidaaman kartaa caanaad ku darsan kartaa subag baad ku darsan kartaa waa dhirta kaydka leh oo calooshana aashaan dhowr maalmood lagu qadi karo qaarkiisna haddii marka mar la maydho oo mar labaad aan lagu celina ee sidiisaa loo cuno waxbaba calooshaa kaaga reebi maayo waa lagu dacarbaxaya gebigiisaba oo waa sidaa kulanka oo kale maxaa yeele kulanka beerkiisa markaad karsato oo biyihiisa cabto caloosha o dhan waxa kugu jira waa soconayaana marka geedka kan in sidaas aad u ammaanteen oo u sheegteen baan aniguna u aqaanaa wuxuuse doonayaa gabadh wanaagsan oo karin taqaana dab wanaagsan oo uu helo maydhniin wanaagsan oo loo sameeyo iidaan loo sameeyo raandhiis dambe oo la qaato xitaa marka la kariyo isagoo karsan oo aadan raandhiis u samayn baa lagu gurtaa jawaanka oo sidiisa loo cunaaba oo sida iyo cibta loo cunaa waa haddaadan xitaa karsanba markaad soo karto aadan gegsato sida iyo cibtaasu kaad u qadiidaysa hadhowto marka waxaa weeye geed a- aada u caaqiba leh caleentiisuna waxaa weeye sidaa kulanka oo kale waa isku dir kulanka iyo isagu waa laba geedo isku dira weliba mararka qaarkood waxaa looga yaabaa geedkaa weyn haddaad aragto hoostiisa in libaax jiifa weligaa ka bisoonoy oo waa dhirta libaaxu harsadaa oo uu cunaa midhihiisa sida bahalka la yihahdo qurjeenka ayuu u cunaa geedkaa garaska la yihahdo libaaxu waa dhir dawaaya haddaad aragto geed bahal cunana dawaa ku jirta sidooda uma cunaan bahaluhu geed walba ma cunaan ee waxaa weeye geedka islayahad ama raandiis buu leeyahay ama daw uu leeyahay yaa musluusa libaaxu uu doonta uuna cuna waana dhirta uu ku dhow yahay libaaxu intaasaan kaga baxayaa
ka halkaan kaga gudubno waxaan u gudbaynaa geed kale oo isaguna yaab leh oo qaybsamaysa waxaa waaye carmada carmada maandhawood waa ka hadasheen anigaa waxaan kusii darsanaya carmo la yidhaahdo carmo muudal oo miro ah iyada mi caleenteeda aan la karin laakiin miraheeda la cuno oo dhulka buuraha ka baxda taa halkaasaan kusii dhaafsada canjeelka waa ka hadalay isaga waxaynu ku hadalnay markaynu ka hadlaynay murcoodka ayuu raacay waxaan ka rabnaa in aan in- in ka eh, aan ka hadalo geed la yidhaahdo en, eh, eh, eh, eh, garowga garow geedkan garowga la yidhaahdo daahir af qarshe eh, magaalada garowga la yidhahdaa waa kuma loogu magac daray daahir af qarshe u bal garow geedka la garowga geedku ka baxo iyo suu u baxo iyo see looga faa'iidaysto eh, wax nolosha
garow geedayado anigu gaar ahaan uma aqaano aan hadhuurka ahayn hadhuurka nooc ka mida ayaanu aqaana anigu garow ee geed kale oo dhirteenna ka mid ah uma aqaani hadhuurkaa sidaa loo kariyo noocyo markaa kala noqda garow waxaanu aqaanaa annagu haddaanu nahay reer daraawiisheed waanu hadhuurka beeran jiray oo nin bari ku dhaanno marka aanu hadhuurka tunno oo isha ka tuurro baalkana ka tuurro marka sidaa loo kariyaa baanu anagu garow u naqaanaa marka isha oo qura laga tuuro oo isaga oo dhogortiisii wata la kariyana koronkor baanu u naqaanaa marka intaa laga sii jebiyo oo jiriidho qura la kariyo marka ay bislaatana budada lagu darana jabis baanu u naqaanaado waa tan dadka kale u yidhaahdaa soor haddii aan laga dhigaynin markaa dabadeed wixii kibis aan loo bedelayn hadhuurka saddexdaa macne ayaa loo kariyaa marka anigu garow kaasaanu aqaanaa intaasaan kaga baxayaa
waxaan ku wareejinayaa siciid war siciid oo garowga adiguna maxaad u taqaanaa geedka ka baxaa maxaa
garow horta idiisa geed gooni u baxa ma aha laakiin waxaa weeye magac ee dhirta qaarkeed ka yimaada ee garowgu waxa weeye ee, asligiisu geedka ka imanaya waxa weeye cawda midhaha ka baxa midhaha cawda ka baxa ayaa garow yidha- la yidhaahdaa ee, ama halkan haddaad eegtid qoonaha miraha ku yaal qoona bay isku eg yihiin waa miro ahaan marka la yidhaahdo waxba kuma kala bednaa laakiin waxa weeye garow eh, wuxuu ka baxaa cawda wuxuuna imanayaa garowga marka la yidhaahdo waxa weeye markii mirihii eh, ay gahayr gaaraan asagan qalayl gaarin ee gahayr gaaran cuduradina ka yimaadeen baa la jaraa dhexdaa lagu dhiftaa miraha ee dhexda ku jira waxaa weeye ee, bahashan ee, qumbaha qumbaha mi- gudihiisa geedda yarta oo ku jirta biyaha maahane dhuuxa yarka oo ku jira oo cad kaa cad oo kale waaye sidaas oo kale u baxay marka waa la kala gooyaa labada ma- madax baa laga soo ee, laga suraa bir yar waa la soo bixiyaa ee, labada darfood baa laga dululiyaa waagii hore waa la bixi jiray waa la dhoofin jiray cadan iyo dhulkaas baa loo dhoofin jiray waa la iibin jiray waa qo- waa qoonaha weelka kama duwan qoonaha haddii cawda haddii laisu eego dhererka mooyaane waa isku mid ha waa markay qallasho sideeda ay isugu xirantahay qalayl noqotana ee, waxa weeye ee, miro miro kuusan ha oo adigu la eg bay ka baxad marka waagii hore oo dadku haddee ah, cayaaraha ay la cayaari jirina wa- xeega ahaan baa looga cayaari jiray oo dadku xeego ayaa la oran jiray markay qalasho oo da- ma jabto ee, markay qala- qalalan tahay ha. ma ay jabto oo taas waa lagu cayaari jiray Ee, marka waxa weeye ee, xusuus ahaan baan hadda anigu idin xusuusiyey sida geedku kasoo baxayo Ee, waa geed uu iska caana oo dadku waa ee, dadka dhoofa oo cadan iyo misterka iyo waagi hore jira waa geed unu caan ku ah cawdana uu ka baxa marka ee, ee, geedka ee, la yidhahdaa garowgu kaasuu ku marka hadda ee, ee, daahir af qarshe waa xusuustaan uma inay waa ku celin.
hadda macnihii ii dhacay waa mahadsan tahay Een, garow geedkan la yidhaahdo ee cawda midhaheedu ka baxaan goonaha dabadeed dhirta tan dhaadheer ee magaalada ka baxa ayuu mar horta laga oqoon marka anigu magac kale aan u ixqiinayo soomaalidu mahmaahbaabay leda ay yidhaahdeen sidee xeegana u xeegantaa ilkana u nabad galaan dhallinyarada dabadeed meeshaa ay cawdu ka baxdo joogaa ula yaryaroo goolaaban bay goostaan iyagay ku bartaan markaa dabadeed cayaarta dabad wax xeegaysanayaan baa la yidhaahdaa markaa ushaa ku baxsanaysa afka baa loo leeyahay sidee xeegana u xeegantaa ilkana u nabad galaan oo mahmaahdaasaa baa loo yiqiino anigu midhaha waxaan u aqaanaa xeego waanan arkado inay dushana markay bislaadan yar guduudan yihiin laf adagna yihiin dhexdeeda wax kala soo baxaya uun baanan arage ay cawdana ka dhex baxdo waan aqaanaa balalkaasaan kaga baxay
anagaa reer caw- ahaan ahaan jiray oo dadka cawda ka shaqeeya iyo ahaan jiray horta geedka la yidhaahdo ee, ee, ee, garowga waxaa la yidhahdaa waa sida saxiib u sheegay waxa waaye waa miraha cawda sida ay geedka kan la yidhaahdo ee, ee, baalmada geedkan baalmada la yidhaahdo iyaduna ay qoono u bixiso baalmada waxaa ka baxa baalmadu labadaba waa ka baxda haddaan hadda isku siman tagno waynu arkaynaa baalmadaanuna waa ku taallaa waxaynu arkaynaa cawdiina bannaankay ku taallaa waa isku diroo way su egyihiin laakiin say u wada baxaan ma aha geedkan la yidhaahdo en- en- en- en- e- e- e- e- e- mayrada mayrada sidii mayrada jecel sidii maygaaga mudug gabdhow ehe kolba saas iyo saas buu ku yahay ninkaysa asoo wada masxar buu yahay marka mayradu way ku taalla marka mayrada iyada waxa la yidhaha miraheeda waa qoone goonaha marka iyaga waa la xagtaay oo xeegadaasaa laga xagtaa laakiin cawda waxaa ka baxa garow garowga sidaas ciidu sheega waaye borobbiga qoonuhu u egyahay laakiin xoogaa waa ka yaryahay waa ka jin yaryahay ha ka jin yaraade waa la kala jebinaya dhag intuu qoyan yahay waa la kala jebinaya waxaa laga soo bixinayaa wax beer ah oo intaa leeg beerkii baa la beerka marka hore waa jilicsan yahay waa la waraya cawdii laamaheedaa la qaadaya la calalinaya ama la tumaya waa lagu daxaya markii lagu daxo ayaa la iib geenaya waxaa loo geeya weliba qaar aala dadka basra iyo reer basra iyaba ay aada u jecel iyaga ruuxda way noo soo dhoofiyaan waa keenaan mar mar muqdisho waad arkaysa isagoo la wareejinayo marka sidii kuuloo kaleeto u magacisa marka waa la xagtaa caloosha marka markaad xagato ilkaha saas u adkaynaya ilkuhu adkaynaya waana xagmaya oo ku xaganaya marka ilkaha waa baar goynaya marka meeshaas maamaadu ka timi sidee xeega u xeegantaa ilkana u nabad galaa ilkana u nabad galaan macnaha markaad calinaysa has xaganaysa ilkuhu gooya xagashada la xaganayo weeye ee xeegada ta u sheeda ma aha maamaadu waxay ka timi geedkan waa la xagtaa wuuna daahaya haddaad hadda hal qabsato oo aad doosaa dhisato maanta lix saac meelaha waa lahaysan gooska ukaahin karaysa maxay hadda fuful leedahay wuuna macaan yahay macaan yar baa kasoo baxaya yar saas u soo baxaya ha dhinacaan yar ayaa kasoo baxaya waxaan ku celinayaa ninka la yidhaahdo saynu eh, isna bal uu- uu noola meel dhigo eh, shaqe buraale Shaqe buraale waa adiguna bal geedka garowga la yidhaahdo
geedkaas la yidhaahdo ee, garowga anigu mana cunin mana kala jeexin laakiin waan arkay oo waxaan u arkay anigu isagoo taxan oo la taxay oo sidii kuulahaaneed loo taxay oo ee, aan waaweynayn inta la qurxiyey la hagaajiyey laga dhigo casha sida baasha yoocada la yidhahdo maaragtay yoocadu waa iyada leh ee, bahal iniina ahoo meel dhinac yara aashaan nabar ku leh madow inta kalena ay guduudan tahay mar mar baa haweenku ful ka dhigtan taa yoocada ah marka saas oo kale yaa loo samayn jiray dibaddaa loo dhoofin jiray isagoo la wado yaan anigu arkay oo lana sii qaaday lana soo qaaday laakiin wuxuu gooyo uma baaraan degin laakiin waa ungeed laga maarmi waayo mar haddaan wax la dhoofinayo dad aragto waa wuxuu laga maarmi waayo waxa loo dhoofiyo uu qabaa Ee, sida bahalkan ee, qoonaha ee, geela inta caashaan loo xidho loo qurxiyo oo la xardho oo magaas geela loo xidho oo la yidhaahdo hasha dhiciska dayn weyda iyo ah dayn weyda iyo isku nooc maha laakiin waa kala gooni dir way wadaagaan laakiin waa kala nooc mid matal maydhada maydhada iyo bahasha la yidhaahdo ee cawdu waana isku dir waana kala dir
way isku diroo calashaan bal ballaarkay sida kale mooto sida kale way soogijeen inkastoo ay dir wanaagsan tahay cawdu maydhadu waa ka xoog weynta oo ma samaysanto laakiin waxay leedahay goono wanaagsan bay leedahay iyadu oo ka xoog weynka ah yay leedahay iyadu oo iyadaa xagasho badan iyadaana xeegada lagu cayaari karaa laakiin keer laguma cayaari karo xeegada waa wax yaroo dhuuban weeye isagu marka intaas waxa weeye caashaan ee, mar haddaad maqasho caashaan caw waa tadribooyinka laga sameeya dhexdeedu ka baxa waxaad ka egtaa bahalkan la yidhaahdo ee, muxuu ahaa galleyda ama arabakida aynu nidhaahno waa ta ee, laga goostaa midhaha ulihiisana waa ta sabuulka uu uu bixiyaa marka hore ulahana waa ta qasabka uu noqdaa oo la rugaado oo laga dhigta cashaan sankorta sankor uu noqdaa marka saasaa geed walba noociisu gooni u yahay oo diranaaya laakiin dir waxaa wadaaga maydhada iyo cawda isku dir weeye waxaa soo raaca geedkan qoonaha inkastoo geedku kala duwan yahay laamihii kore way isaga og yihiin laakiin dir ahaan waa raacaya isaguna laakiin waa ka waawen yahay waana ka adag yahay laakiin cawdu waa ka nooc gooniya oo ka yar yar oo la dhoofiyo oo ma garanaysaa gidina ka gooniya weeye anigu saasaan ku arkay laakiin sida loo soo guro maan arkinoo ma aqaano
waxaan ku daraynaa geedkan goonaha la yidhahdo hadaynaan ku dheerana waxaa jira geedka uu ka baxo ayaa ka faa'iido badan isaga oo ah caw cawda maraakiib dhulkeenna waxaa laga buuxin karaa maalintii laba markab waa laga buuxin karaa bal haddaa magaalada bayla timaado o- o- yani e, tastaqrab waad jaabaysaa waxa waaye hadda dhinta a- waxyaabaha la iska dhaafay oo aan laga shaqaysan oo aan waxba laga qaban ayaa dhacay oo dadkii wax daran iyo baacmisar iyo meelo kale u laalaabtay wax kaleeto u doondoonaa waxba lagama qabto wax faa'iida ay soo saarta waxa waaye waxay ka mid tahay macaadiinta dabiiciga ah macdanka dabiiciga ah ayay ka mid tahay iyadii cusbadu midna kama faa'iidaysano cawdaasu waa tusaqar walow la yidhi duufaantii dhaweyd dhowr duufaanood oo ka dhacay bari ayaa waxgaarsiiyey ayaa la yidhi ilo jirjabay gooyeen Intii oo- ee, ayay ayay waxgaarsiiyeen ayaa la yidhi hadda waxaa la yidhi darintii kun kun iyo laba boqol laba kun ayay maraysaa maba la heli karoba macduun waxaana aynu kari karnaa maalintii in laba markaba aynu dhoofino geedkaas adduunka geyni ayaynu kari karaa kamana shaqasano soomaalidu waa waxyaab leh urri baynu daba joognaa ri ayaynu daba joognaa marka eh, geedkeedaas ayaa ka faa'iido badan Eh, waxaan ku celinayaa siciid oo samar wax kasii xusuusta geedkaas aadna u yaqaan
Eh, geedkan eh, cawda ahi waxa weeye eh, soomaalidu way wada taqaanaa eh, geedka de- naf ahaantiisa haddaan la wada aragna waxaa la arkay eh, eh, wax laga isticmaalahayo ayuunbaa la wada arkay marka saas soomaalidu badi way wada taqaanaa eh, cawda laakiin midhihii xaggoodii baan xoogaa ku noqonaya waad moodaysa inaynu xoogaa eh, dhir kaleeto aynu aynu u- u soo dhawayno ama ku qaladnay u dhow yahay waxa weeye mayrada iyo cawdu horta isma leh bixitahanna isma leh Eh, mirana isma leh miruhu waxa weeye eh, mayradu sida timirtoo kale ay u baxaan mayrada miraheedu waa sida timirta u baxdoodoo kale ay u baxaan waxa weeye la- waxaa soo baxaya cutub weyn la miro yar yar baa ka baxaya sida timirta oo kale marka laf keliya weeye cad saasa weyn ma leh dadku waagii hore maba cunta hadha waqtiyadan xumaaday iska ina waa iska suurtooga laakiin waa iyadii hore dadku laakiin waa sida timirta meella timirta looga dooni maayo caw ahaana waxa weeye haddeer wax kale lamaba isticmaalo cawdii waxaan maqlay dhulkii ka bixi jirtay waa nabaad guurtay oo ma leh xamar baynaba ku arkayna inaan hadda cawl la keenin ee bahalkan la keenaa ay tahay noocyo kale oo dhu- dhulalkan laga laga soo ururahaa ee caw hadda ma jirtaa la yidhi anigu sidaa si- sidaa laygu yidhi ma ma jirta baa la yidhi marka waxa weeye eh, xeegadii aan usoo noqdo xeegadu waxa weeye isticmaalkeeda marka la isticmaalo waxa weeye markeeda hore waa geedkii mirihii soo baxayay aynu ka dhigno iyadoo curcuraa Eh, biyo yar baa ku jira sida eh, qumbaha oo kale ninkii rabaa miraha eh, biyahaas yarta ah iyo eh, bahashan yarta ah oo eh, qurxinta gudaha ku jira waa la iska isticmaali karaa waa la cunaa laakiin markii ay adkaato gahayr isu bedeshay biyo waa ka dhammaanaya oo biyii ku hari maya bah- beerkii keliya haraya beerkaasaa la kala goynaya waa sidaynu u sheegnay marka beerka maaha waxa ee maahmaahdu ku baxday waxa weeye beerku sidiisaa loo dhoofiyaa ninkii rabaa afku gashadaa afku ku macaansadaa sidii tartiib buu isaga dhammaadaayo maaha wax maaragtay ee, een, dhaqta dhammaada waa adag yahay tartiib buu sida maalintaasoo dhan afku ugu hayo qofku isaga dhammaada afkuun baa lagu carfsada ee maahmaahdu waxay ku baxday waxa weeye goortuu geedkanu bislaado ee, ee, ee, isagoo geedkiisa cawdiis ku yaal markuu bislaado oo wuxuu noqonayaa ee, macaan qofkiisii kore oo la xaganahayo baa wuxuu noqonayaa macaan marka kolkuu bislaado dadku way soo gurayaan